waxaa sii kordhayo qeeladhaanta laga muujinayo wejiga labaad ee cudurka covid sagaal iyo toban ka oo ay u geeriyoodeen qaar ka mid ah bulshada halka kuwo kalena ay la ildaran yihiin caabuqa safmarka ah axmed abuukar cabdiqaadir oo ka mid ah culimaa udiinka xaafadda horseed ee magaalada jowhar ayaa ka hadlay xanuunka covid sagaal iyo toban oo aafeeyey dunida inteeda kale jirro ma jirto ummad ku soo dhacdo u timaado ilaa waxay ku imaanaysaa waxay nafsadooda iyo gacmahooda ay ku kasabsadaan ilaahayna ka qaadi maayo ilaa istikfaar iyo tawba ilaahay loo laabto wamaa kaana allaahu liyucadibuhum wa anta fiihim ilaahay kitaabkiisa wuxuu ku sheegay in rasuulka sala allahu calayhi wasalam ummaddiisa aanan cadaabaynin inta asiga uu dhex joogo wamaa kaana allahu mucadibahum wa hum yastakfiruuna ilaahayna ma cadaabaayo ummadda muxamed ilaa ayagoo dembi dhaaf ilaahay weydiisanayo ilaahay u soo laabanaya sidoo kale sheekh axmed ayaa muslimiinta meel walba ay joogaan ugu baaqay inay allo u noqdaan oo ay badiyaan cibaadada si uu allo ugu naxariisto ilaahay jiradaanna haysa allaha naga dulqaado islaamka allaha ka dulqaado waxaan dhahayaa istikfaarta ha la badsado ilaahay alloo soo laabto kulla ibni aadan khataa khayra khataa'iina tawaabuun sida rasuulka salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi uu yidhi waxaan badsanaynaa istikfaarta ilaahayna dembigeenna waa ku cafinayaa maradkan oo aan la kasaynin oona ah ciidan ka mid ah ciidamada ilaahay wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa wamaa hiya ilaa dikraa lilbashar wax kale ma ahan waa ciidan ilaahay wata ummadihii hore soo marnay oo quruuntii hore ahayd waxa lagu cadaabay qoom walba waa naqaanaa marka waxaan ka codsanayaa ummadda islaamka ay maqlaysa meeshaan inay ilaahay u soo laabtaan dembiga waa la sameeyaa laakiin ilaahay in laga dheeraado ma ahan in loo soo laabto siduu ilaahay jiradaan noogu qaado oo ilaahay caafimaad ummaddan ku siiyo culimaa udiinka gobolka shabeellaha dhexe ayaa wado qur-aan akhris iyo ducooyin lagula dagaalamayo cudurka halista ah ee covid sagaal iyo toban kuwaasi oo ay ka socdaan qaar ka mid ah masaajidyada magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle